madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa daafuray madasha hindisaha horumarinta muqdishada cusub iyo dhismaha eerboorka aadan cadde munaasabada lagu daafurayay hindisaha muqdishada cusub ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare wasiiro xildhibaano maamulka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed caamir ayaa ka waramaya hindisaha muqdishada cusub hindisaha horumarinta muqdishada cusub wuxuu muhiimad weyn u leeyahay muqdisho iyo soomaaliya guud ahaan isagoo ah mid lagu taageeraya dibudhiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ganacsiga lojistikada mashruucan oo ay ka mid yihiin garoonka caalamiga ee muqdisho dekadda cusub iyo aagga dhaqaalaha wuxuu fursad u abuuri doonaa soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah dhallinyaradeenna abuurista shaqooyin badan iyo kor u qaadista awoodda ganacsi ee dalka sidoo kale wuxuu kaalin weyn ka qaadan doonaa xoojinta xiriirka caalamiga ah iyo soo celinta doorka muhiimka ah ee ay soomaaliya iyo gobolka u leedahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa si wadajir uu bogaadiyey hindisaha lagu horumarinayo magaalada muqdisho iyo dhismaha garoonka diyaaradaha waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa dhammaan intii soo abaabushay muddada dheere shanta sano ee hadda halkan laga sheegay ka soo shaqaynaysay maanta inaan soo istaagno iyo inta kale ee sharafta badan ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa muxuu ahay caalamkaba ah ayaga lafahooda halkan u yimiday ama wakiiladooda soo dirsaday aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinaynaa modelka ama qaabka muunadaada ee ah dhaqaale ay hogaaminayaan brivatka ama ganacsatada in uu noqdo modelka economic developmentga dalkan private driven economic development model ahmiyadda ay leedahay dhaqaale ku dhisan hoggaaminta ganacsatada iyo fududaynta dowladda labadaas ganacsatadu inay hoggaamiyaan dhaqaalaha dowladduna ay qaadato doorka fududaynta taa inaan isla fahamno ayaa muhiim ah taasaana bays u noqon karta iyo saldhig dhaqaalaha aan doonayno insha allah inaan gaadhsiino dalkan waxay ku dhisan tahay marka n t b-gu uu ku dhisan yahay himilooyin natiijooyin iyo waaqic la cabiri karo oo la odhan karo maanta halkan aan joognaa bersentajku waxaasu marayaa halkaanaba waxaan gaari doonnaa mashruucan ayaa waxaa ku jira dhismaha jidadka garoonka diyaaradaha muqdisho iyo kaabayaal dhaqaale iyadoo mashruucan uu muhiimad weyn u leeyahay bulshada caasimadda